أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulusaaka idiin heesakooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah shurwado adag ayaa ku horgoon dib u furista wadahadalo dhex mara iiraan iyo mareykanka iyadoon labada dhinac hawada isku marinayaan fariimo adag kataab al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta kuwaad aflaam lagu soo gudbinayay sida ay ku socdaan howlaha gurmadka ah ee guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta uu ka wada wilaayaadka islaamiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalisay khilaafaada ka dhex beelo walaalaha uu wadadega bartamaha dalka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaridka ku ah maamulka uu garguurta ka dhisay magaalada baydhabo ayaa si adag uga soo horjeestay nooca doorasho ee garguurta uu doonaya inuu ka qabto magaaladaas in ka badan laba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad guddiga abaaraha uu ka sameeyey deegaano ka tirsan walaasahamiga ee shabeelle dhexe maktabka dacwada walaasahamiga ee hiiraan ayaa dowlad diiniha usoo gebagabeeyey qayba ka mid ay bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha dulqacda sanada hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan shirwado adag ayaa ku horgoon dib u furista wadahadalo dhex mara iiraan iyo mareykanka iyadoon labada dhinac hawada isu marinayaan fariimo adag faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame awiisheyba iyadoo ay soo dhowdahay islamarkaana hal maalin oo keliya ay ka harsan tahay dhammaadka muddadii xabad joojinta ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka gaalka trump ayaa waxaa laga dayrinayaa mugdi iyo hubanti la-aan dul hoganaysa jihada wadahadallada la filayo inay ka dhacaan caasimadda islaamabaad ee waddanka bakistan waxaa jira shuruudo isdiidan xiisadbadeed sii kordhaysa iyo khilaafyo waaweyn oo weli ka taagan barnaamijka nucleerka iiraan iyadoo dhinaca kalena ay barbar socdaan wadahadallo kale oo uu trump sidoo kale ku dhawaaqay oo la doonayo in lagu joojiyo dagaalka yuhuudda iyo lubnaan u dhexeeya sida uu sheegay ilwareed bakistaani ah oo ku lug leh wadahadallada xabad joojinta u dhexaysa washington iyo tehraan waxay ku eg tahay marka la fiiriyo wakhtiga iiraan subaxnimada khamiista gaar ahaan salaada subax ka hor iyadoo trump uu ku dhawaaqay in wafdigiisu ay bixi doonaan ayaa ilwareedo kale waxay sheegayaan in ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka oo wafdigan hogaamin lahaa uu weli ku sugan yahay maraykanka islamarkaana beeniyey warar sheegayay inuu u socdo bakistan warbaahinta maraykanka ee c n n ayaa soo xigatay ilwareedyo xogagaal ah oo ku saabsan in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka washington uu ka bixi doono talaadada isagoo u socda islaamabaad inkastoo c n n ay xustay in xaaladdu weli aan caga buurnan ku taagnayn oo ay isbedbedelayso iiraan ayaa dhankeeda iyaduna ka fiirsanaysa inay ka qayb gasho wadahadallada sida uu sarkaal sare oo iiraani ah uu isniintii shalay u sheegay wakaaladda wararka ee royters kadib dadaallo ay islaamabad ku doonayso in lagu joojiyo cunaqabataynta maraykanka ee dekedaha iiraan taasoo ah caqabadda ugu weyn ee tehraan ay ku joojisay inay ka qayb gasho wadahadalladaasi si kastaba ha haatee sarkaalkaasi wuxuu carabka ku adkeeyey in go'aankama dambaysa aan la gaarin halka wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas arakji uu sheegay in xadgudubka uu xabad joojinta ku sameeyey maraykanku ay caqabad weyne ku tahay sii wadista geedi socodka diblomaasiyadeed caraaqji ayaa la sheegay in khadka teleefonka uu kula hadlay dhigiisa waddanka bakistan isaaqa daar isagoo u sheegay in iiraan ay weli go'aan ka gaarin siday u sii wadi doonto arrinta inkastoo ay tixgelinayso dhammaan dhinacyada gudoomiyaha baarlamanka iiraan ahna madaxa wadahadallada maxamed baaqar khalibaaf ayaa habeennimadii xalay qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada waxa uu ku sheegay in iiraan aysan marnaba aqbalayn wadahadal inta uu sharciga iyo heshiisyada ku tumanayo donald trump madaxweynaha iiraan mascuud basaskiyan ayaa isna isagoo arrintaa ka hadlaya yiri calaamadaha aan wax dhisin ee iskhilaafsan ee ka imaanaya saraakiisha maraykanka waxay xambaarsan yihiin fariin qaraar waxayna rabaan in iiraan ay isdhiibto isagoo intaa raaciyey in iiraaniyiintu aanay ku hoggaansamin xoog ilwareed amni oo bakistaani ah ayaa sheegay in taliyaha ciidamada bakistan genaraal qaasim muniir uu si cad ugu sheegay madaxweynaha maraykanka in gudoominta baddu ay caqabad ku tahay wadahadallada isagoo tilmaamay in trump uu ku jawaabay inuu talooyinkaasi tixgelin doono sarkaal sare oo iiraani ah ayay reuters werisay inuu sheegay in teheraan ay si togan u eegayso ka qaybgalka wadahadallada taasoo ka duwan hadallo hore oo diidayey ka qaybgalka islamarkaana ballanqaadayay argoosi ka dhan ah gardarada maraykanka isagoo dhinaca kalena ammaanay dadaalada bakistan lama oga nooca heshiis ee lagu gaari karo maalmahan kooban balse trump ayaa saadaaliyey natiijo deg deg ah isagoo yidhi cadaadis iguma saarna haba yaraatee balse wax walba si dhaqso ah ayay u dhici doonaan bakistan ayaa isu diyaarisay inay martigeliso wadahadallada maraykanka iyo iiraan inkastoo aan la hubin inay qabsoomi doonaan ku dhowaad labaatan kun oo askari oo amni ah ayaa lagu soo waramayaa in la geeyey magaalada islaamabaad dhanka kale lubnaan waxaa ka jira xabad joojin jilicsan oo toban maalmood ah madaxweynaha lubnaan ayaa magacaabay wafdiga lubnaan uga qaybgalaya wadahadallada tooska ah oo ay la yeelanayaan yuhuudda kaasoo martigelinaysa washington sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xaqiijiyey in washington ay khamiista sii wadi doonto fududaynta wadahadalladan iyadoo dhanka kalena ururka shiiciga ah ee xisbullah uu ganafka ku dhuftay ka qaybgalka wadahadalladaasi iyo sidoo kale go'aano la doonayo in hubka looga dhigo جزاك الله خيرا ولالك وشيبة كتاب الإخبارية يا بايسي قيبت كوباد أفلام لو سوق الدنيا هولها ولاياتك كودا قدي قمت كأبارها يا مجاهدين تا ففاين توركاسي وحكو عبادي سنة ولالك ياسر محمد muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa lagu soo bandhigayaa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad gaarsiinaya deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose muuqaalkan oo la daawan karo ku dhowaad toddoba daqiiqo ayaa waxaa lagu arkayaa gurmad la gaarsiinayo dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose waxaana filimka lagu arkayaa biyodhaamin uu guddigu ka sameynayo deegaanka farsooley iyadoona sidoo kale filimka lagu daawan karo nabadoonnada waxgaradka iyo bulshada deegaanka oo ka warbixinaya gurmadka la soo gaarsiiyey
guddiga abaaraha xarakada hadbarteena rooga dhibaatadii maali haysatee oo goobjoog yoniklayn ilaahya ka maxsan maxaa yeelay dhibaatada waddankan taalla kolkooba maba biilay eh biila'aan boqolkii boqol ummadda biila'aan haysata wax alla wahi karaankeeda ee xarakadan iyo garab istaagay mayan baahanaa dhulkaan wara waweyn inaniin qodan ceelal waweyn inaniin qodan oo baahadaasay taw ilaahay daboolo kore dawladda islaamka daboolo kore dawladda islaamka may qoslaane in ceel niin qodo warar waweyn naniin qodo kabar waaqow guddiga abaaraha gurmudka abaaraha ilaahow khayr siinsi ilaahow khayr siinsi maxaa yeelay laba bilood haddii niili roogdan ilaa ilaahay barwaaqanaysiin in niili roogdan qadaan
الحمد لله يا فتي سبحانه وتعالى البركيه جزاك الله خير الحمد لله إله بركه إن شاء الله قال ما لها جوي
الحمد لله ألاك محدسن ولا عليها المجاهدين دانسي ألاك محدسن هذا هو الله كقبته قال الله جبيه قبع قدر ودع الله كدقه إلهي عقد حسن الله مريه إلهي إذن كيس قاعد درقولا قعنا
muuqaalkan uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib ayaa ah qaybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga جزاك الله خيرا ولالك ياسر siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka garguud oo ka dhistay magaalada baydhabo ayaa si adag uga soo horjeestay nuuca doorasho ee doonaya inuu garguudka ka qabto magaaladaas walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya saraakiisha mucaarasan maamulka kooxda ridada soomaaliya oo dhowaan ka dhistay magaalada baydhabo ayaa si adag oola hadlay nidaamka doorasho ee guurguurta uu ka wado magaaladaas saraakiishan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaysan aqbali doonin in xasan guurguurta doorasho isaga uu gaara uu ku qabsado magaalada baydhabo dagaalna ay ka xigaan qorshahaasi waxay sheegeen inay bilaabi doonaan howlgalla ka dhana nidaamka xasan sheekh uu ka dhisay magaalada baydhabo iyo doorashada uu ka wado madaarka baydhabo ayay sheegeen inuu xiran yahay waxay dignin u direen diyaaradaha isku daya inay ku soo degaan garoonka saraakiishan ayaa sidoo kale fariin adag u diray maleeshiyaadka guurguurta oo keenay magaalada baydhabo waxay sheegeen in hubka ay wataan aysan dib oola laaban doonin oo iyaga ay ka faramaroojin doonaan taas oo in muddo aysan ogdin sidii la socotay magaalada baydhabo haaladii muddooyinku laha dhaafiba maxaaytay gooble ka dagaalami oo dagaalkaas nahaay ee koolaha ka duuli markaas duulaankii kubacda unumay go-aansan inay batka shaqayna si toos ayaa lahanka duuli gobolkan waana way weydnaleyna ini doorasho inta una ku qobsadaan way siin gobadaana me una ku qobsadaan ma ku qobsadaasan wal doorasho leera unta maka dhiyaw taasa addeeyana baydhabo nabadgelyadiya iyo naytoy olaadiyana gacantiin maka jarta unu gacantaan ka jarta haddii ilaahay kalaa leeda owlaadi oo la sheeni diyaara la kashaani bartiyo halka nagoy hoobalanka nagna ilaa qiyaamo dagaala ka dareera baydhabo wal diyaarad le rawna mahaka degaayaan wal doorasho le rawna meeka gobsadaw laka bilaaw oowka howlgal jee bilaawde meel welben laka bilaawde hoob ilaahay karaala naqde garoonkas may dhawo hirinye diyaaradiiska deesha ma sheegane ini howdaas laku gubi doon ini howdaasay laku gubi doon ku diyaar garow ku digtoowsanaw beegu wala la kiinshagaay hufwaay ciidan la haqaaday korolkashaani oo uyooba nafsatiyo haquuq laaqe habaydhow madigowatanga haquuqlasansiya laha eri inti inta la sheeni baydhow madifa'a koran beentiyow baydhow lakubilaaw geeka wal doorashaha gobadaasa ma jart koyti habati anta koyti may ilaahay mahadis e wala ad hub ashaanti wala nagada doonto hamar lag naga doona me anta ka heri doonaan qof welba meeli ka aragaado deegaankaano shaanti diyaaradna maha degaasa maalin nagadaas antaas isan socnin magaalada wasan hoogni waana is aragaani digniintan ka soo yeertay saraakiisha maamulkii hore ee magaalada baydhabo ayaa ku soo beegmaya xilli kooxda riddadu halkaasi ay ka wado doorasho ay ku sheegtay qof iyo cod oo ah tan uu ka biyo diidanaan laftagareen jasaaka allaahu khayran walaalka cazaam in ka badan laba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad guddiga gurmadka abaaraha uu gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaaya saamiga ee shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeena faysal mahad soomaali in ka badan laba boqol oo qoys ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay gurmad biyodhaamin ah oo saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey deegaanada loolo iyo dadundheer ee hoostaga degmada gamboole wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe markii gurmadkan la gaarsiiyey dadkan muslimiinta ah idaacadda andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah qoysaskii biyaha ka faa'iidaystay maxamed ibraahim mufdeyaal yara waxaan joogaa tuulada loolo wax badan oo abaare iyo dhib badan arre ahayso alxamdulilah haddana wuxuu ahaa gurma waana soo gaari biyo iyo maragtaa oo mucaamale waana soo gaareen waxaa kaloo jiro intii wax noo keentay oo haragada ka mid ay tahay khayr allah siiyo muraadkooda allah saaro masaa'ibta allah qabto cabdi maxamed faarax liiraa deegaankaa joogno loolaa liiraa marka ilaahay khayr ha ku siiyo dhibaatada ka jirto lasu sheegi maayo adduunka ninkii joogu waa wada ogyahay marka dhibaa ka jiro oo dad iduunyo leh biyo waa noola keenay maaragtay walaayada oo xaragada ah hadda noo keentay dhowr joor oo berigi lama aanaheen biyo wax ma noolaynaya marka nafaqo kala la haysan jabriil ibraahim shacayb oo jooga dudundheer walaayada islaamka waa mahadsan tahay kun iyo koob joor oo maantana soo booqata oo gacanna siisa waa mahadsan tahay abaar baa na haysa hadda biyo waa helni waxaan u baahannahay baad walaayada islaamka waa mahadsan tahay kun iyo koob joor si fiican waa ku mahadsihiin saddex sano roob ma helin alxamdulilaahi xaaladda saas waaye waa iska liidannahay dameerihii biyo waa inoo dhaanin waayeen waxaan malaynaha biyahan hadda laba bilowd ay maqnaayeen maantana alxamdulilaahi ilaahaani soo qaaday waxaan dhacday alxamdulilaahi erigii waa ruqley waa maata waa dhamaaday kareetadii waa tabardaraya kareetadii dameerihii alxamdulilaahi dhulka ay u dhaceen biyihii waa keen waayeen biyihii gaardameerka lagu soo qaadi lahaa lagu soo qaadi lahaa dameerkii waa fadhiistiba arigana ruq waaye alxamdulilaahi ninkii qoton neef lahay tobanaa u soo hartay ninkii boqol lahay labaatanaa u soo hartay adaa waddankaas u liitaa maalmihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray howlaha samafalka ah ee uu ka sameynayo deegaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kuwaasoo si weyn ay uga faa'iidaysanayaan boqolaal qoysas ah oo aad ay saameyn ugu yeelatay abaaraha iyo kuleelka ka jira qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya jazaaka allaahu kheyran walaalka faysal soomaali maktabka dacwada wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey qeybo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen saadaq muumin waa munaasabad heerkeedu sarreeyo iyo dowro loogu magacdaray saxaabiga cabdulaahi ibnu cabbaas oo loo soo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan deegaanka booco ee heestogta magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay culimo mas-uuliyiin iyo nuqubada deegaanka dowradani oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqolaal ruux oo isugu jira ganacsato gaadiidley iyo beeraley iyagoona cilmi badan ka kororsaday muddada ay dowradu socotay nabadoon ibraahim galbeed iyo nabadoon daa'uud cabdiraxmaan oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka booco oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardaydii dowradda loo soo gebagabeeyey iyagoona ku booriyey in ay sii wataan waxbarashadooda waxaanu maxaad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ummaddan yacni masiirkeeda meeshaan soo gaarsiiday ee u dhabar adeegto naf iyo maalba ku bixiday oo ummaddan diintooda yacni kollaytaba u dhumanayso una dhaawacmaysa ayadana waa umaad celinaynaa hadday heer xaraga tahay iyo hadday heer gobol tahay iyo haddii heer degmo tahay waa umaad celinaynaa jazaakum allahu khayran ayaan leenahay intaa kadib waxaan mahad celinaynaa ee dadkii dowladda loo qabtay saddex habeen dowra loo hayay oo ayadoo hadda dhibaata ay jirto abaara iska jirto oo dadku beerey uu yahay hadday ganacsato yihiin iyo hadday beerey yihiin iyo hadday baabuurey yihiinba ee dowladaas u dhabar adeegay oo waxbarashada usoo diyaargooba iyakana waa umahad celinayna wajazaakum allaahu khayran ayaa leenahay waxa adduun iyo aakhiro ku anfaca ah waa waxbarasho waa ognaho dadka yacni dhibaato ayaa iska hayso abaaro ay hayso beerey waaye wakhti adagaa lagu jiraa laakiin ayadoo sidaas ay tahay waxaa la rabaa ina diinta wakhti la siiyo ayadaa adduun iyo aakharaba ku anfacayso walaalayaal marka waxaa laydinka rabaa sidaad u dhabar adeegteen inta hadda meesha joogto oo dowladda loo qabtay oo caawa dowladda loo soo xirayo in ka badan labijibaarkeedaa beledka joogto inta maqanna waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo ha keeno inta joogto oo si dowladaasi u soo xaadirta caawa loo soo xiraana ayakana waxay barteen allah ku anfaco ikhlaasna allah uga dhigo waxaa laydinka rabaa marka waxa la barto waxbarashadu adigay ku anfacaysaa adduun iyo aakharaba adigay ku anfacaysaa hal maalin iyo hal saac iyo shan iyo toban daqiiqo waxaad barato adig ku anfacaan diinta in wakhti la siiyaa la raba adduunyo keliya yaana loo ordin diinta wakhti ha la siiyo maktabka dacwada xarakatu shabaab mujaahidiin muxaafadada degmada beledweyne ayakana waxaa mahad celinaynaa dowladda ay noo qabteen ay u qabteen ganacsatada ama bulshada qaybeeda kala duwan sida ganacsatada baawureyda iyo beeraleyda intaba dowradaas oo magaceeda la yidhaahdo dowratu cabdulaahi ibnu cabaas amn ibnu cabaas shacaa'irkeedan uu ahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ulilalbaab walaalayaal dowradaas sida wada ogsoonnahay intii ka faa'idaystay allah subxaanahu wa tacaalaa ha ku anfaco dowradaas saddex cawaayay socotay cawadoo waxaan u fadhinaa xafladdiidii ama ikhtitaamkeedii ama gebagabadeedii ayaan u fadhinaa sidaa darteed intana cilmi waxaa waaye lagama dhergo siduu nabigu nuu sheegay calayhi salaatu wasalaam lan yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahahu aljanna kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam inaan wadanno oon siyaadsanno oon wakhti oon siinno ayaa loo baahan yahay qaar ka mid ah ardaydii loo soo gebagabeeyey kana faa'iidaysatay dowladda ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey dowradii ay qaateen iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka mid ahay dadkii ka faa'iiday dowladii afartii beri socotay ee deegaanka booco degmada beledweyne waxaan ka mid nahay beeraleyda ganacsato gaadiidleyda waxyaabo badan oon fahansanin ayaan fahmay maasha allah runtii wax badan ayaan ka faa'iidnay salaadaa nagala saxay tawxiidkaa laga hadlay waxyaabo badan oon fahansanin ayaan ka fahanay maasha allah runtii waqtiga iyo faa'iiduu leeyahay aan nagala fahansiiyey oon ka fahanay maasha allah waxaan leeyahay jazaak allah magayga xasan cabdi jamiina layidhaah dowladda wax badan baa ka faa'iidnay waxa waayaan si fiican uga faa'iidaysanay saddex maa habeen ayaan ku jirnay waa soo gebagabeynay caawa noogu dambayso marka niyow aad baa uga faa'iidnay wax allaalo wixiina la barana waan xifdinay si fiican oo u fahmnay magarad dowladii wax allaalo wixiinala akhriyo o dhan aadaa uga faa'iidnay olaa dadka wax badan waa loo sheegay waxaa la yidhi wixii maaragtay diinta qaado waayo oo ku dhaqmi waayo in maaragtay ninkii taariku salaadahoo maaragtay marka salaada la aadaamoo kala baqanah oo kaleeto meelahaas aadaa marka ninkii wax garanaya inuu wax barto uu ka faa'iidaysto ninkii meeshii mugdiga laisgelino asay u taallaa ninkii maaragtay iska qabowsana meelaha mayme aniga waxa waayan inta yaroo ii dhiman waaba iska dhowhe waxaa jecelaya in aada uga faa'iidaysto marka dadkan wax kastoo loo sheegay ninkii faa'iidaysanana say u taal ninkii diidana say u taal marka anugu waxaan jecelahay in aada uga faa'iidaysto hadduu ilaahay yidhaa anoo maaragtay cogsantii usii wata xagga qafriga oo iga baxdaa rabaa maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii kordhiyey dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada taasi oo maktabka kaga gol leeyahay sare u qaadista heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalka saadaq guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga galandulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu walaalahyaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jihaadukum mubaarak